bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal weliba siinlee ahmiifa ilaah ka dhowaada warkahamiinma idaacadda warsan qodobadiisinka dheegasan unana siinka hayno uu kiya welibaa ku mid ahaa dooda ku saabsan dhibaatada qabyaalada iyo kalata bulshada malaag maxamed xasan buuro uuse sheegay sagaashan iyo shan xubnood oo nakadhigi doona xildhibaanada baarlamaanka cusub maamulka degmada baydhabo kulan libaaladay gudoomiyaalka tobanka xafidood ee beledka tan baydhaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uuse la kulamiitay barnaaji wasiirka arrimo guuda soomaaliya oo soo deeray beledka sayti ee dhuusmareeba dog muqdisho uuse amarsiya gudoomiyaalka kaaraan iyo yaagshiida akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsan sinhaytona hamiignimadan weliba ku mid ee madawiine ordogan waa dhan fariide saasna weliba aray madawiine trump
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto jimca sabtanija hahooydahayta taariikhdanageedaata tumugisiyeedka bile tumunaad ee aktoobar sanadka lamada kun tumisagaalka aanase waliba yohayana qodobadii warkaana hamiignima hatana ka dhowaada soogiyo faahfaahsan haddii ilaahay arona intasinku warama doonaan intusubada ka jara unoo shale maxamuud ali cabdulaahi iyo weliba saaxiibka kale maxmed nuur maxamed cabdulaahi warkana waliba saaray bilaal hilaal sheegshueba kabilowno qodobka hore dood ka saabsan dhibaatada gabyaalada kilita bulshada dhati iyo weliba dhaqoqobda idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo qodobkaasni faahfaahiye doodun yahay tito ku saabsan qabyaalada iyo sidaiyo bulshada deegaanka saameyn ankawaaldhati dhini walba ee nololyo sida siyaasada walbarashada dhaqanka iyo guurka waybana ku qayb qaadaaye dooda malaaq maxamed xasan barow oo ku mid ah odayaalka dhaqanka golo malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir aad cumar oo ku tirsan ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya aadan isxaaq cali oo usuuna ku tirsan dhallinyarada degmada baydhabo waybana dooda lakaweydiyaaye tumiilama su-aaloda oo ku saabsanayti mawduuca dooda cabdiqaadir aadan cumar oo ku mid eh ururada bulshada rayidka ya sheegay inay qabiilka wallandijiyo eta ini liska aqoonsada eta waanan hayna tolinaska faanow bismillahi raxmaan raxiim horta qabyaalid hoobaleer lankasta soomaali ehoo soomaali ka noolay soddonkan sano dembe walbadana ku sheega karo macalin n a goobjoog badanna ku hay fikir badanna ku qabo qabyaalada saameyn badana leta mar shaksiyaad isoo danaysa identitiska harka anfulufada adeegsade mar inay bulshadaka burburiyo lig adeegsade mar inay dowladaka burburiyo lig adeegsade mar inay shaksiyaad kale xuquuqdis la berbero la amo ling adeegsada yaba wejiyaal badan ling adeegsada laakiin ma ee wada fail iyada oo hayti xadiidkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam mase xadiidka badanka ku arooreen mase aayad qur-aanba horey lahanka sheegay iyadoo qabiilkii beelo badan laha kataabadii diinta kumad ee iyo hatan iyadoo qabiilkii le hatan iyadoo taa weji kale oo qaldan ling adeegsadahay soomaali soddonkan sanan dambooyi mase labaatan siyeedkan sanan dambooyi waxyaabaha iyo dawladku alwaayda qabiilahayd iyada oo dad badan oo walangalabsana magaagaasay saameey seefta magaagaas marti is oo xitaa wali liindilown ogayn kan kale xitaa qofka kale wali is indilown ogayn keliya aan kaseeda inay qabiilkaas leeyahay qabiilka hal siyaabood haddii leera faa'iidi leey ay dihayti roo wajacnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu in akramakum cinda allahi atqaakum mahayna inisdilo mahayna iska dhac mahayna iska boobo mahayna iska gumaada mahayna keliya inay dadku isku kastaan yalee marka qabiilka badan dad badan saameeyey dad badan cuqdadgeli dhiig badan liindeedii dad badan hataba heenka jar tabasho badan oo laabta oo weli qofku maanxayo haddii awoodon hadal kor haddii isun hadal awoodnayna ma hadal kor laakiin dad badan oo soomaali kumad eh khaasatan hatan madiinaha ku qaada deegaanada koonfur galbeed dad badana tabasho qabiilka jarta oo hatan isoo laka saamaya qabiil dartiya waana shay in laku fogaado faylow waana shay in bulshada ambada laku cageliyo faylow waa shay in idaacadda warsan iyo toddobaadkiiba marqabadaasa doodla kabayaan yow mawduuciyo shishaldubungsada dhibaatada uu saleeyey qabiilka arrimo doorashooyinka awoodsiyawka hanraabta iyo mawduucyo kale eedyada maasinyi waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaana dhinaha kalena akhyaaray malaaq maxamed xasan borow yaa sheegay intii sagaalinsha xubnood ka dhaka doona xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waryaagana cabdinaasir axmed mayow oo warkan iin farsameeyahay yana iin faahfaahiye kuleed markii la shal diray xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya yaa weli bahbahaya haxulowkooda xildhibaanada iyadoo odayaalka dhaqanka iyo sheegeen inay maamulka kala shaqeeyi doonaan dhismo iyo haxulowka xildhibaanada baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya malaaq maxamed xasan barrow oo ku mid ee odayaalka dhaqanka ya sheegay in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka lan raaco doono sida dastuurka maamulka usidhikow in sheegteenba injartitaas xildhibaanadii hore afartii oo sana kulli ha dhammaysadeen iyoona maylka wargeliyay inuuna ni wargeliyay ni ilaahay hober waliba ku dambeeyo nofembar hadahani mayba nofembar waliba ku dambeeya ini xildhibaano cusub laha xulo doono mayba iyadan raji weyne ilaahay hober ini oo xildhibaanad maybo kartadiyo iyo aqoontiyo laha ku xulaw ini meylo kooyan mayba hada ini jarta ini oo hataa mayba la dhima doono xildhibaanadii hore oo boqol afartii sagaalka haayeen laha reebo kor keliya sida oo jaartarkaba qabo mase dastuurkaba qabo sagaaliyo shan xubnood laha kakoobo doono maadaama istiidkan qaado korna maybuaha xubnooga saabsan badan mase sagaaliyo shantaas xubnood boqol afartii sagaalkaas eh ilan jarto hataa istiida una noo dhaqaalo badan sida jubbaland iyo maybuaha puntland oo kale xildhibaanadii oo min lixdan ilaa ilaa iyo toddobaatan isha xubnooda ka koobayeen ununa keygan mayba bahaaya marka lamaadiyo bilayska daaw mayba taran dhika maaso marka kulley maamulkii sidaas ayaa odayaasha dhaqankana la wargeliy marka insha allah maybaba ciidanka rajweyna ina kooyi doonaan xildhibaane karti leh mudan yoona walan qabad doonaan aqoona leh waana gabadhi iyo mayba regna ina iska jaraan ina kooyi doonaan ka rajweyn hob ilaha diin insha allah saasoo kale malaaqi iyo xildhibaanadan kabaaqi in iyo kanagadan deegaan doorashadiyo si mar kale kalsooni iyo unka helaan bulshadiyo marka walkhilaa maybu ahaa welwel iyo aqabad ana miilan ma jiraan lakasaba nasiibka kiishay iyo fursada tiidiis iyo kalsoonida shakhsiyadeedna lanka in isa qabo muhiim ah an erna marka maybu hebloo koohiiliya iyo mayba welwel badan isu inisgeliyne hob wal heloon min cindallahi aan ku oranayt hob iswal waayoon ilahay agtiisa aan ku oranayt balse iska kala soonaado naqdalan walweydiisidaayo marka maybu maybu ahaa firfircoono umudaha dhaha galaayo walweydiisidaayo bulshada qiimasha kala duwan wal ha ku buush garaysada kor dastuurka koonfur galbeed soomaaliya yaa dhikay in tirada xildhibaanada lakadhika sagaali iyo shan xubnood balse baarlamaankii hore yahay boqol afarti iyo shan taas oo hayti dhaliilagii islahay maamulkii hore ee isu hogaamiyay shariif xasan sheekh aadan ciidan mahadsanyo cabdinaasir axmed mayow maamulka degmada baydhabo iyo weliba uskulunda qaaday gudoomiyaalka tumunka xaafadood ee magaalada tanbaydhabo yuusuf sheedan iyo warkunin faahfaahiye gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed oo kulan laqaaday gudoomiyaalka tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo yaa ku lahadalay nidaamka cusub ee maamul shey iyo wahologi lanku baahni gudoomiyaalka antiyo walkuqabada maamulka degmada gudoomiyaha guddiga tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo cabdiraxmaan faray oo waraysiisay idaacadda warsa iyo kuwalbi kulankiyo laqaadadeen maamulka degmada iyo walyaabow liinku hadalaay
maadaama degmadii usugta gudoomiyaalkani gudoomiyaal horan shaqeeya yahay hadaladiisa ninka jaartii gudoomiyaalka intiyaana sakareeto siiyoona jaw inta kale kolley hal iyo shan far way ahayd intii sakareeto isugu siiyey afal faro baha shaqeyaashii iyoona jaw intii usubaaytay cabdullaahi alwatiin gudoomiyaha kaweeli yadaad kala shalbaraay diikolasta badan mise badanna nguradaay marka gudoomiye ku-xigeenadiioo naytawan faasasaad kala baraay kan kaleha kiisii wali haytay amniga lisku kaashadaay amniga amniga laku hadalaay walilalaay amniga hallaba raaboy dibortiisa sayid halkusukudoron halku shaqeeyo maadaama magaalada ete xilli koobeed ete iyo nalal iyo naytow welba wah welba
weliba kale gudoomiye faray sheegay intii kulanka liisku afgoraday intii laga sheegayay amniga iyo buraarujinta dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo shaqayaa dadadari maamulshayo naytow nidaamsheena habisatoy gudoomiyaalkana kolley shaqadii oo kiyinta leh ilaa shaqadii oo kiyinta manka ii shaqayneen كل بلشده اللي يشقي لم بلشده اللي يشقي نه بس أمي غني اللي يشقي نه أمي ما لم نصور لا يمين بدومي أسكري لا كذا بدومي أسكري ولا أمي ما لم نصور لا ذل كذا لم يشقي أس لقواه شقي شقي أس لقواه ساس كفوك كبا ولكو يارن لكن هسه لغنا تبتار جتدانو بدومي هاتنه أو نفسي كقولي ملأ marka hadda waada si lebalkan oo koraydan walbaba nalasi shaqada shaqadasi hortay weliba inta kusii dheero labar raabsan hal halka shaqeeya leeri maxay maka jarna gudoomiyaala la bedele gudoomiyaalaas ee maka jarna laakiin hadda baabashada bulshada isku badanta dimaridilan degmada anfadheedo labaatiya fartaa lagu wadahaajadiyo waa haysanaayeen abashadii oona badanta waa kulankii koowaad maamulka cusub degmada yuusel waalid gudoomiyaalka tumanka xaafadood tan ih markii la magacaabay beli hora eedyadaan mahadsinye dhinaca kalena akhyaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan ali khayre oo surooga belidka washington ee dalka seytiya maraykanka iyo weliba kulan gaara uu sameeyla seytiya kala qaadaya kaaliyaha hokaayaha arrimaha dibadda ee maraykanka afrika taybor naiji kulankiyo weliba ayaan ku hadilanaa horumarka laga soo bii doonaa arrimo diinta afyowka ridan habayowka amniga iyo weliba qodobo kaleda sida uu soo sheegay kaaliyaha hokaayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee afrika taybor naiji sida oo kaleda weliba lamada ninaba ayaan ku wada hadilanaa muhiimada yaan lata horumarinta federaalinta iyo weliba diyaarinta doorashooyinka ee sanadka socda ra-iisul wasaare khayre ayaa intuu surooga belidka seytiya washington ee dalka maraykanka yaa weliba usu sidoo kaleta kulamo shaldubo usu la qaada doone mas-uuliyiinta ku qaybgalay shirka sanadlaha hay-adda beesada adduunka oo maqaasha lagaawi leerow i m f a gufduusu hogaamiya wasiirka arrimo guda soomaaliya abdi maxamed sabriya iyo weliba waqti dhow iyo deerana magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug iyadana iswiin meedhasaylahan ku dhawaaye wafdiga wasiirka uusa maalmoon la hadalhaa intii uusa seedadoon dhuusmareeb iyo weliba la filaya intii uusa ahlusuna kala hadala tabashadii oo ku goban guddiga wasaaradda uusa magacaawiyey doorashooyinka galmudug maalinta bere waliba maalinta bere oo sabta waliba la filaya intiusa silmada magaalada dhuusmareeb uusa saada wafduus hogaamiyow wasiirka amniga hukuumadda wasiirka amniga hukuumadda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ay heerlagan waliba ay ka mashquulsantaa halanhalowka tabashooyinka iyo gobana hogaanka ahlusuna silindhasa galmudug londhonya islamarkaasna londoorada hogaanka maamulka galmudugga guddoomiyaha gobolka banaadir waan ee doqa caasimada beledka muqdisho umar maxamuud maxamed umar yaa geeka waliba usu kormeeray isgooska yaa waliba geega usu kormeeray isgooska faga oo soo shalqiibiyowa degmooyinka yakshad iyo weliba kaarana meelaseti oo eh meel biyo fadheedow hiliga ama hiliyada roobaadka doga muqdisho iyo weliba uusan sheegay lamada gudoomiya kaaraan iyo weliba yaaqshad intiyo badanga sidaanka dhaqsi badan inti biyooga sayti meela sayti lako fududaya si on shal soodan bulshada shacabka ka nool xaafada faga iyo dhowr jeer baaqan diri maamulka gobolka banaadir maadaama biyo meela sayti fadheedawa iyo kuwa yahayin dhibaatooyinga lamadan gudoomiye oo fuliyahaya amarka gudoomiyaha gobolka banaadir iyo waliba yo bilaabana intiyo shaqayo ku bilaabana jidadka halbowluyanga shacabka iyo weliba baaburta akhyaaray soonkaysin warka ku dhugun sidahaytan waliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba muujadiya f m siyad siyad dhoweysan lama megahertis iyo muujado gagaaban isdawaliw life streamka akhyaare hatana ka dhawaada warkii banaanka madaxweynaha maraykanka donald j trump uusa bogaadii dhigshay dalka turkiga rajab dayib ordogan kadib markii hukuumadda ankare iyo ogolaatay intee isku meeldeera hakadiida duulaankii kubacsadahaita kurdiyiinta ee waqooyiga dalka suuriya madaxweynaha trump uusa ka hadalay intii isku kubaha kudhiya gobolka texas iyo weliba in sheegay intii wafduus hogaamiyow madaxweyne ku-xigeenka mika bensi uusa deeriya dalka turkiga iyoona guul hakahooyiyeen kulankii lagu hadhadeen madaxweyneyaalka turkiga trump iyo weliba uusa madaxweynaha turkiga ordagan uu ka tilmaamay intii lanfariide uusa eedan faylin waliba intaasay ka daray intii lamadii dhina usa maraykan ka saaxiib leeya bararka qaarna faylinyin intii iyo dhammadii dhinaba iyo dagaalman oo eed in iska daawa oo eed in isku fiirsa oo eed in isku fiirsata faranka qaada marka dambena eedanka marka dambena eedan shalnagda siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa weliba madaxweyne donald j trump ka dhaliilan una qabateen uusa ka qaadaya turkiga saddex maalin ousa kadib markii una qabateynta saha kuriwiga turkiga weliba intaasay raayeen intii dhaawac uusa ka deeriya sumcadda siyaasadeed arrimo dibadda ee maraykanka sarkaal sare sarkaal sare oo ka tirsan taliska kurdiyiinta oo dhanka magacaabow mezelam kambani iyo weliba uuse sheegay intii aqbalo doonana hakinta howlgalka turkiga kasuubiyo magaalooyinka ras al ayn iyo tal abyad warkii yamiina maakhyaray hilowensin kula socotaan idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhabo iyo surunkuning eg warka waliba hasaare unkumahad nagaana bilaal hilaal sheeg shu'aab walibana sinisoosiyaayana noloshale maxamuud ali cabdulaahi iyo weliba maxamed nuur maxamed cabdulaahi lankii warkaana moodi ama dhato kala qobsadii waliba usoo reedon ku fiirsado kore bogga internetka noo kalana www radio warsan com